dhowrkaa qodob oo aan isleeyahay waxay dan u yihiin burtukoolka ilaali mudane shirgudoon baa meesha fadhiye
waxay dan u yihiin danta iyo danta ummadda haddii aan marka hore in yar isku dayo inaan faahfaahin ka bixiyo marka laga hadlayo dowladaha caalamka waxaa ugu muhiimsan dalku inuu yeesho siyaasad dhaqaale oo lagu kobcinayo dadka ganacsatada ah ee wax dhoofiya dowlad caalamka jirta caalamka jirta oo dadkeeda wax dhoofiya cashuur dusaarka aan la qaadi karin ma jirto xoolaha somalilan waxay ka yimaadaan direction kala duwan meelo kala duwan qaababka waxaa la yidhaahdaa boqolkii toddobaatan iyo sideed dadku waxay ku tiirsan yihiin xoolaha nool indar toos iyo sidadbamba taasi waxay kutusaysaa muhiimadda ay ugu fadhido somalilan xoolaha nool oo ah waxa keliya ee aynu u leenahay dal ahaan ama calaamada keliya somalilan leedahay oo la odhan karo waa calaamad ganacsi ama brand soo jiray siddeetan sano ama sagaashan sano ama boqol iyo toban sannadood waa xoolaha nool ee dhoofka dibadda loo dhoofiyaan u jeeda waxaan leeyahay marka ugu horraysa xooluhu marka la tiriyo inta qofay iskaga dabano waxaa la gaadhsiiyaa dhowr iyo labaatan jaran jaro oo qofba in ka macaashay ilaaka guriga uu ku dhasho ilaa dekeda ilaa markabka la saaray dhowr iyo labaatan qof ayaa midba mid ka daba macaashay sidaa daraaddeed siyaasaddii caalamiga ahayd ee kobcinta dhaqaalaha ee dalku leeyahayna way ka hor imaanaysaa tii daakhiliga ahayd ama arrimaha gudaha ee ummaddani wixii ay ku noolayd in cashuur xoolaha la saaraan way ka hor imaanaysaa mandaqa iyo intelligenceka iyo caqliga saliimka iyo qofka wax garanaya ee u naxaya dalkani ma odhan karo xoolaha lagu kordhiyo cashuur waan qabaa ma aha hadalkaygu negative in wadooyinka dalka la sameeyo baabuurta waaweyn aan ku horeeyo baabuurta waaweyn baabuurta waaweyn waa transportationska keliya ee dalku haysto haddii kiishka ama gaariga cashuur weyn lagu soo rogo wuxuu unfurayaa islaanta iyo qofka bushka ku nool ee gaashada iyo diifta la ildaran ayuunbaa halka doolar la saaray ee ma taabanayso dadka iyo dadka ladan ma taabanayso baabuurta qudhooduna ma haystaan xamuul iyo shaqo ku filan oo ay ku ilaaliyaan maalin nololeedkeeda iyaga iyo reerkooda taasi waxay dhaawac ku tahay in bulshadii ay araxda kaga jabayso gaadhiga weyn ee dadkan u daadguraynayay ee toddoada boqol oo kilomitir soconaya intuu berbere ka baxo oo tegayay baran ee inta uu sii socdo iyo inta uu rafaad gelayo haddana cashuur dheeraada hala saaro caqliga meesha ay kaga jirto ma garan waxaan isku taagayaa waxaan isku taagayaa sida iyo qaabka ugu haboon waxaa runa wadooyinku waxaa la yidhaahdaa kaabayaasha dhaqaalaha infrastructureka marka laga hadlayo waxyaalaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dal marka uu kobcayo wadooyinku waa meelaha ugu muhiimsan ee ummadii ay ku samayso inay isku xidhmaan oo qoloba qolo ganacsiga iyo wixii la kala gadanaya ay isugu gudbaan waa run laakiin sidee iyo qaabkee baa loo horumarinayaa wadooyinka wadooyinka dalku waxay u baahan yihiin haddii aynan caqliga ka aad uga shaqaysiinayno waxay u baahan yihiin lacag kayral caadiya oo aan xad lahayn oo aan qaadi karin neefka arigaa ee intaas oo jeer cashuurta midba meel lagaga qaado uusan qaadi karin bay u baahan dalalka africa oo dhan waxaa lagu taageeraa hanti fara badan ama dayn ha noqoto ama deeq ha noqoto ee ay ka helaan carab wadada ceerigaabo ee saddex boqol iyo lixdan kilomitr international standardka wadadu halkii kilomitr waa one million dollar marka laga hadlayo ee sustainable road waa one million that's to say wadada ceerigaabo saddex boqol iyo lixdan milyan oo dollar bay u baahan ha taasay u baahan hal hal daala ayaa lagu dhisayaa caqliga ma gasho bayfin baa lagu samaynayaa wadda meel lagaga kabkabaya waa loj laakiin caqligayga intii la caayo halka brochester la soo dhigo in la yidhaahdo saddex boqol iyo lixdan kilomitr wadda abaa la samaynaya meesha kuma jirto oo aan giraand loo hayn oo aan loo hayn lacag daynoo ka timid caalamka oo hay-adaha caalamka qaybiyo waa la oga waxaanu rumaysanaynaa maaha ha afraad ha afraad waxaan naga intii aan idhi waxaan isleeyahay badhanka kale istaag oo ah war lacagtan la saarayo ariga iyo baabuurka weyn anigu marka aan si caadiya u hadlayo gaariga yar ee laagshariga ah oo anigu aan wato maanta haddii la doono hala saaro war marka la saarayo intaas oo alternative baynu haysanaa oo dalka hanti ka badani ka soo gasho oo ay ugu horayso war isgaarsiinta dalka oo ay ku xigto xawaaladaha dalka oo ay ku xigto electronics oo ay ku xigto unnecessary elementska ay ka mid yihiin cosmeticska cadarrada war marka qarabku fekerayo waxaa laga fekeraa waxa qofka muwaadinka ah taabanaya war ninka dhalada caalamka ee boqol iyo kontonka doolara gabanaya haddaan toban doolar saaro ama shan doolar saaro ninka moobilka kun iyo labada boqolo doolar gabanaya haddaan saaro soddon dollar maxaa ii diiday maxaa cosmeticska Can I continue, please?
Alooda iyo dooda mudaa.
Eh, war maxaa inoo diiday inaynu electronicska saarno maxaa inoo diidaya wax alla wixii unnecessary elementska ee aan qofka taabanayn noloshiisa iyo dadka ducufka ah ee haddaba la ildaran dhibka aynu garanayn maxaa inoo diidaya moobilada kunka dollar ee la wato inaynu saarno xawaalaha maxaa inoo diidaya jaadka maxaa diidaya sigaarka maxaa diidaya lacag ka badan oo millions and millions and millions and millions yaa waxaa lagu qarabsanaya sigaar qaar cosmetics cadar electronics xawaalad war sigaarsiin xashaa lilah xashaa lilah war qofka muwaadinka oo mas-uulkii wuxuu ka naxaa hogaamiyaha fiican waxaa lagu gartaa ummaddu u naxa oo wuxuu gartaa kuwa jawaanada ku hoos jira dhibta haysata iyo alaabta la cashuuraya cidda ay taabanayso xildhibaanadu waa xildhibaano la doortay ummaddaas soo doortay dad baa wax ka sugaya dadka baa wax ka sugaya oo accountable bay u yihiin xukuumadda dadkii codkooda siiyey ee masaakiinta ahaa in xildhibaanku u lixi waayo oo wax laga naxow
Sarkozy.
wiisbeen waxaanu ku soo harsirayna saddex iyo labaatan sannadood oo noloshayada waxaanu ku soo kharash garaynay saddex iyo labaatan sannadood oo noloshayada half of my life
sidii sultaani kale
fadlan alla aamuso mudanaha dooda ha loo daayo mudanaha dooda ha loo daayo
aad saddex iyo labaatan sano ayaanu noloshayadii ku soo qaadanay somalilan in aanu iyada oo from ash to hope inaanu ku soo dhex jirno oo aanu waktigayagii iyo dhibxiyadii iyo problemkaanu kala soo kulannay tobanti yeerska weli waa dhex taagan waxa aanu doonaynaa waa dawlad loo aan ordan leh oo ixtiraam leh oo dadka soo doorta qadarisa oo bulshada garata qofkeeda daciifka ah iyo qofka liitee gaajoonaya iyo ka xanuunsanaya iyo ka aan dakhliga lahayni sida uu u noolaan karo dowlad garanaysaa loo baahaya shirkado deg dega
waxaan waxaan ku soo gabagabaynaya waxaan ku soo gabagabaynaya xildhibaanada dadka hortiisiina waad joogtaan dadka hortiisiina waad joogtaan ilaahay hortiina waad joogtaan kuwii idin soo doortayna waad joogtaan hortooda waxa aanay qaadi karin haku dushooda ha saarinina qodobka soo jeedinta iga ahi waxa weeye wixii tasme aan soo tilmaamay wadooyinku in la dhiso wixii la qaban karo waxba kama qabo laakiin ha la saaro xawaalada ha la saaro warsiyaasiinta ha la saaro cosmeticska ha la saaro jaaska ha la saaro sigaarka ha la saaro baabuurka laagshariga waa soo jeedintu waxaan soo jeedinayaa xildhibaanow in inta aan soo taxay laga daayo baabuurta waaweyn iyo ariga oo inta aan soo jeediyey la saaro qodobka labaad ee aan ku daraya waxa weeye hay-adda esaare xogogaal baanu markii la samaynayeyna kabineedkan ku jirta somali road authority caalamku wuxuu ku qasbay ina cigaal oo oo oo EU-du ugu horeyso inay noqoto autonomous agency hay-ad madax bannaan oo madaxtooye iska daayay aan wasiir hoos iman oo le board of directors oo looga dhigay cali jirde oo aad garanaysaan the first graduate of the Somali speaking people ah qofkii ugu horreeyey ee jaamacad ka baxda sab Somali College oo civil engineer ayaa looga dhigay guddoomiye waa marka ay fulisay wadooyinka dhammaan birijadii dalka ee googo-ay waxaa madaxweynaha iyo xukuumadda iyo golaha loo soo jeedinaya aan golaha u soo jeedinaya golahan maanta ka hadlayaa in hay-addu noqoto noo maata madaxweynuhu meeshuu joogo wasaarad iyo hay-ad iyo xukuumad meeshuu joogaba dalka isagaa xukuma hay-addu inay noqoto hay-ad autonomas oo deeqbixiyayaasha caalamku wax ku aamini kara oo accountable u ah dadkii wax siiyey international communitygana u ah accountable dowladda somalilandna u ah accountable xeerka waxaan soo jeedinayaa qaabka xisaabeed halkan lacag baynu hore loo baaskariyey ah ah lacag baynu baaskaraynay cid ilaa iyo hadda xisaab xir ka keentay iyo waxa lagu qabtay mashi waa lacagtii loo baaskareeyey ariboodhada iyo wasaaradda duulista iyo hawada meel ay ku dambaysay iyo cid ay accountable u tahay iyo meel xisaabteeda la keenay weli ma hayno dalkaanu wax uga hadlaynaa waanu u dalka waanu u naxaynaa dalka waanu u naxaynaayoo dhiig baa noogu yaala jeebabkayaga ka hadli mayna waxaanu ka hadlaynaa ummadda jeebkooda waxay ila tahay waxaan ku soo gabagabaynaya waan xildhibaano war ilaahay idin abuurayna waad hor joogtaan ummaddii idin soo dooratayna waad hor joogtaan dadkaasi ma qaadi karaan waxaad ila qaadataan in hay-adda autonomasna ay noqoto cashuurta loo saarayana ay kuwaa noqoto waddooyinkana la sameeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi
fadlan